nasiib darro ah shacabka oo raayacaankiisa cabirayo dareenkooda muujinayo waxa ay ka qaban ra-isul wasaaraha oo la sheegay inuu imaanayo muxuu ahaa baydhabo rabitaankooda ay muujinayaan ayaa wasiir ku-xigeenka amniga ayaa wuxuu amar ku bixiyey in dadkaas si xoog ah lagu kala diro hadday diidana la dhameeyo tii ayada ahayd waxaa dhacday in muxuu ahaa taliyaha qaybta boliiska iyo taliyaha saldhigga ay xoog ay ku maquuniyaan oy xabad ku weerareen laba ninna ay ku dileen cunug yar oo lix jir ilaa shan jir udhexeeyana baabuur la marsiiyey oo hadda uu sacdaan yahay islaan waayeelaan ayagana xabad ay ku dhufteen dhibkaas ayaa ka dhacay meesha arrintaasna waxaa ka mas-uulah mas-uuliyadeeda qaadi doono wasiir ku-xigeenka amniga oo ayaamahaanba baydhabo inuu dagaal ka rido u joogay waayo dawladdan waxay leedahay nidaam iyo sharciyad bay leedahay dastuur bay leedahay waxay leedahay sharciyo baarlamaanka uu dejiyo lagu dhisaayo maamuladii goboladii degmooyinka lagu dhisaayo maamul goboleedyada lagu dhisaayo wixii dhamaantii gobolka loo riday ayaa wareegto la yidhi waxaa lagu maamulaya wareegto wareegto hadday haddii wax lagu maamulaya maxamed siyaad wax ku maamuli lahaa la ogolaan lahaa wixii shalay dhibkii keenay ayaa maanta shacabkii dib loogu socliyay shacabkana rabitaankiisa inuu turjumo caddaysto dawladdana kaas ay ku waafaqday ku hogaamiso ayaa la rabaa markay sheegay rabitaankii shacabka laga hor yimid xafad baa loo adeegsaday laba ninna waa dhinteen laba qofna waa daawac arrimahaasna kulley xuquuqul insaanka hay-adaha xuquuqul insaanka iyo sharciyadda ayaa kulleyna marsiin doonaa laga aadi doonaa wasiirkaas iyo nimanka amniyaadka oo meesha joogo oo xabadda shacabka aan waxba galabsanin hub haysanin hubka la garaacayne kulley maxkamadda waxay ka helaan bay leeyihiin waxaa kaloon u baaqayaa guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka in waxaan ka codsanayaa si dhaqsi leh inay meeshaas u tagaan baaritaan ugu tagaan shacabkaas la xasuuqayo awood loo sheeganayo xorriyatul qoomkooda laga qaadayo la jujuubayo inay soo arkaan warbixinna ka keenaan baarlamaanka intuusa furmin ayaan ugu baaqaya wixii maqlaayo oo joogo kulley guddoomiyaha gudooxeenka waa maqan yihiin laakiin waxaan jeclaha hadii laa yidhaaho guddiga baarlamaanka xuquuqul insaanka inay arrintaas wax ka soo qoraan annagana guddig difaac ahaan iyo guddi amni ahaan arrintaas kulley baarlamaanka waa keeni doonaa ciddii dembigaas geysatayna ayadaa qaadan doonta hadii laa yidhaha mana una iskaga hari doono waxaa eed la qaadanaya ciidada amniga gaar ahaan wasiir ku-xigeenka amniga ibraahim iyo isaaq ayaa qaadanayo asagaa meesha jooga asagaa amarka siiyey taliyaha qaybta asagaa amarka siiyey taliyaha qaybtana taliyaha saldhigu amarka siiyey amarka ugu dambeeyey taliyaha saldhigaa bixiyey cidda wax geyshada toogatayna hebel hebel baa leeyagan waa lasoo qaban doona maxkamadda la keeni doona haddii laa yidhaha haddii lasoo abaabulay dadkaas ma haystaan way soconayaan way hadlayaan ra'yigooday sheegayaan maxaa kalifaaya in xabad lagu rido